ilaahay ku leeyay rasuulka ee kaa beeniyey xaqii beeniyey waa isdiraaj baan ku yani waa tartiib tartiib baan u qabanayna tartiib tartiib marka macaankaa wuxuuna in lagu sii daayo iyuunbaa marka dambe dhab la siinaya arrintaas baa markaa loo siiyey xagga xoolahana kuwa marka adduunku hore iyo dambaysaba way u jirtay marka inay dee nimanka gaalada ahy tamkiin fara badan oo xagga maalka ah iyo xagga awoodda ah ilaa haddaba way muuqataa in ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo technolojiga cusub iyo meeshay wax marinayaan meel aad u fog bay marayaan waxaasoo dhami keeni mayso inay maxaanku dhahdaa in ilaahay raalli ka yahay keeni mayso in waxay ku socdaan uu xaq yahay keeni mayso waxa weeyaan xikmaddaasaa looga jeedaa walaa yaxsabanna aladiina kafaruu annamaa numlii lahum khayrun lianfusihim inamaa numlii lahum liyasdaaduu iman walahum cadaabun muhiim baa layidhi subxana wa tacaala marka waxa weeye dadka ahlucilmiga ah ee ahlubasiirada ah waxay fiirinayaan khalaa'iqdu waxay haystaan markay eegaan haddii ay xaqii aqbaleenna fuqaraba ha ahaadeene waxa weeyaan waa waa la soo dhoweynaya waa dad wacan hadday baatil ku socdaanna akhniyaba ha ahaadeen iyo dad jaah iyo maal iyo waxleh waa la radinaya saasaa marka aayaadka sheekh uu keenay walaqad makkannaahum fii maa in makkannaakum fiih oo macnaha loo wado haddaa qolyahan quraysh aad tihiin oo markaa gaaladoo dee rasuulka loo soo diray ayaa waxaa loo sheegayaa kuwa idinkayni ka xoog badan oo aanu dhulka makarinnay oo dee waa reer caadoo kale irama daati alcimaad allatii lam yukhlaq miluha fi lbilaad waa kale alla yidhi subxaana wa tacaala markii dambena ilaahay subxaana wa tacala markay dee kibreen u awood sheegteen oo gaalnimadii iyo rasuulka ay ka hor yimaadeen nebiyullaahi huud oo xooggoodii iyo maalkoodii ay ku dagmeen waatay idhaahdeen wa qaaluu man ashaddu mina quwa awalam yaraw ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwatan wa kaanuu biaayaatina yajxaduun yaa naga xoog badan bay yidhi annaga yaa naga xoog badan marka xooggooda iyo wuxuudaasay sheegteen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu halaagay waa baabi'iyey xooggoodii markaa la siiyey ma ahayn in lagu jeclaa nooc imtixaana un bay ahayd iyo ibtilaa reer banu israa'iil oo kale maalan xagga caqliga iyo fahmada waxbaa laga siiyey oo dawaatay kitaab baa loo soo dejiyey tawraad la yidhaahdo yahuuddu kitaabkaasay haysteen nimankii carbeed aws iyo khasraj ay madiine la deganaayeen waxay u odhanayeen maxaanku dhahay rasuul baa iman doona oo markaa uu yimaado oo u dambeeya ambiyada lagu khatimay marka intaanu rumaynin ayaanu idin baabi'in doonaa waa laakiin markii ay uu rasuulku yimi nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo ay garte garanayeen oo kitaabkooda ku yiilay tilmaamihiisa marka waatay diideen marka aqoontay lahaayeen iyo fahmaday lahaayeen iyo garashaday rasuulka garanayeen waxba arrintaas u kordhin mayso owa qawlihi tacaala buu leeyahay ayaa masaladan markaa dee u dayey oo lagu radiyey wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu wa kaanuu waxay ahaayeen waxaa ka horreeyey walama jaahum kitaabu min cindi illaahi musadiqun limaa macahum markuu u yimi kitaab ilaahay subxaana wa tacala xaggii ka yimi kitaabkaasoo rumaynaya waxa ay haystaan nimankan yahuuddu uwa kaanuu ay ahaayeen min qablu wakhtigaa ka horna ay ahaayeen yastaftixuuna yani kuwa hiilimaad ku dalba yani inay looga hiilinayo hiil ay ku helayaan cala aladiina kuwii looga hiilinaya kafaruu gaaloobay falammaa jaa'ahum maa carafuu markuu u yimi waxay garanayaan oo kitaabkii oo nebiyullaahi moxameda kafaruu bihi way gaaloobeen falacnatu llahi wax kale subxana wa tacala oo taa macnaheed waxa weeyaan dee nimankaasi fahmadii la siiyey ile waxay deliishadeen baynu nidhi oo sheekhu inoo sheegay inay fahmo kuwa la siiyey iyo wax noocaasi ay deliishanayeen oo laleeyahay markaa dadka fahmada le baa markaa xaq ku taagan nimankaa dee garashaa la siiyey oo ay garanayaan rasuulkii oo xaqii garanayaan way fahmeen haddana waxa weeye dee baatil bay ahlu baatil bay ahaayeen oo garashada ay gartay waxba uga tarin waxa weeyaan waa mar hadday xaqii ka leexdeen garashadaas waxbay faa'ideen oo aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum kuwaannu kitaabka siinay way garanayaan nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh kamaa yacrifuuna abnaa'ahum say carruurtooda u garanayaan waina fariiqan minhum layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun marka maaha qof kastu xaqa gartay yani maaragtay inuu dee ku camalfalaya maaha xas- waxbaa ka leexinaya saarif baa jira oo wixii ka duwaya oo bugto kale laga yaaba inay waxaa xaqii u diido oo ama waa xasad baa u diidaya inuu xaqa soo raaco ama kibir iyo isla weyne ayaa u diidaysa xaqa inuu soo raaco ama abac iyo quldarayn iyo hanguri uu adduunyo doonaya baa u diidaysa ama ri'aaso iyo madaxtinimo iyo jabaad ku waayaysa iyo dadkii baa kaa dhaqaaqaya wuu diidayaa waxyaabahaasoo dhan baa keenaya marka in qofka hanuunka wuxuu gartay ee xaqa inuu raaco waxyaabahaasaa u diida marka waxaa weeyaan rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isagoo markaa taxdiir weyn ka bixinaya ee oo khataruu qofku ku sugan yahay dee inuu lumo mar kastaba rabbigii inuu baryo oo cuskado oo quluubta ilaahay baa gacantiisa gacanta ku haya waa inuu yidhaahdaa rasuulku wuxuu badin jiray yaa muqalliba alquluubi waalabsaari habbit qalbii calaa diinik yani ka quluubta gedgediyow iyo arag- aragyadaba yani laabtayda diinta ku sug caynkaas ayuu odhan jiray المسألة الثامنة الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ضعفاء ليس حقا مسألة سديد وحوي أنا الاستدلال دليشي بأن ما الذي كي لدليش عليه كل كيس كسوية الضعفاء ضعفاء ضعفاء كسو داي ليس حقا حقا أنا هين ومسألة العكس كده تيو العكس كده ويانو فأكلوا كم ده وحيابا أي جاهلين تي أي دليشريين ومركا يكرر رباني وحاسبات لكو شيغان وحيولانيين dadka ducafada ahi fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka laga maaragtay faha badan yahay iyo kuwaa ducafaday waxay ku socdaani oo ay haystaan xaq ma aha caynkaasi odhanaya oo dee tii hore waxay soo sheegeen aan soo sheegnay inay deliishadeen ee, dadka eh, asxaabulquwaha oo xoogga leh waxay ku socdaan baa xaq ah tanna dee waa waa muqaabilkeeda oo waxa weeyaan dadka ducafada ahi waxay aaminsan yihiin ee ku dheggan yihiin dee xaq maaha tii horun baaba laga fahmaya hadalkii hore ay soo sheegeen ya macnuusaa weeyaan oo hadday xaq ku taagan yihiin ducafo may noqdeen wey macnaheedu hadday xaq ku taagan yihiin waxay haystaan sax tahay ducafo may noqdeen waa miisaanu aljaahiliya jaahiliya miisaankooda caynkaas oo marka xaq iyo baadilka ay rabaan inay kala sheegaan meesha waynu waxaa laga yaaba masaa'ilka qaarkood inay iska soo furuuc isu noqon karaanba oo hadda waxugu yar bas u bastiye u bastiye way furuuc isu noqon karaan oo waa tan soo sheegnay kasrada ayaa yaa xaq ku taagan aqalku inta yarina baatil bay ku socotaa ee maxaan ku dhahdaa inta xoogga badani iyo fahmada badani xaq bay ku taagan tahay inta ducafada aan xoogga badnayna xaq kuma taagna waa miisaan marka aad u liita taa ayay aaminsan yihiin marka wuxuu yidhi sheekhu masalada sideed waxaa weeye alistidlaalu deliishasho calaa butlaani shay shay baatilnimadiisa loo deliishado biannahu shaygaas lam yattabichu inaanu raacin ila ducafaau ducafadii mooyaane cid kale inaanay raacin baatilnimadiis loo deliishado waxay odhanaya shaygaasi waa baatil waayo dadka iska maxaysatada ah ee masaakiinta ah iyo kuwaas unbaa dee raacay hadduu xaq yahay maxaa heelu arki waaye maxaa ragga caqliga badan u arki waayeen maxaa maaragtay ganacsi tujaartu qaadan waayeen ee maxaa nimanka madaxda u raaci waayeen waxaasay odhanayaan taas bay ee, ku hadlayaan ducafadii baa wixii ducafadu ay raacday waa baatil alistidlaalu deliishado calaa butlaani shay shay baatilnimadiisa la deliishado biannahu shaygaas lam yattabichu inaanu raacin ilaa ducafaau ducafadii mooyaan wax kaan raacin ka qowlihi tacala qowlka alloo kaleba weeye anu'minu laka wattabacaka alardaluun isagoo alla ka wada xarabay subxaana wa tacala nabiyullaahi nuux iyo nimankii qowmkiisa waxay yidhaahdeen waxay ku hadleen oo yidhaahdeen anu'minu laka miyaanu kuu rumaynaynaa watabacaka walxaal qad itabacaka ay ku raaceen alardaluuna kuwii hooseeyey ay ku raaceen nu'minu laka qur-aanka hadii goor dee lafdiga iimaan isagoo ama baa ku tacadiyay aliimaan billaahi oo kale si loo yidhaahdo ama laamu ku tacadiyey baad ku arkaysaa ee haddii waxaa se haalibka leeyahay marka hadda ba ku tacadiyana waa iimaankii sharciga ahaa baa loo jeedaa hadduu laamka ku- ku tacadiyay sidee halkanna waa tasdiiq iyo uun xaggii luq ahaan baa looga jeedaayo an nu'minu laka ay an nusadiqu laka miyaanu kuu rumaynaynaa wamaa anta bimu'minin lana walaw kunna saadiqiin mu'minin lana oo marka waxa weeyaan miyaanu kuu rumaynaynaa oo waxaad sheegayso aad waddo inay sax yihiin miyaanu kuu qiraynaa iyada oo ay ku raaceen dadkii araadiisha ahaa waa jamcu ardal dadka hooseeya yani shayba shay ku hooseeyo waxaa la odhanaya waa shaygaas waa ardal caynkaas yidhahdeen waxay ceebaynayaan markaa nabiyullaahi nuux manhajku la yimiyo waxayna dadka ducafada baa ku raacay oo haddaad xaq ku taagan tahay maxaa ku raaci lahaa dadka aqwiyadaa baa ku raaci lahaa wamaa naraaka tabacaka ila aladiina hum araaduluna baadiya raay waxaana meesha ka muuqda oo aanay fahansanayn inayba tahay sunnaha diinta rususha dadka raaca marka u horraysa inay yihiin dadka aan iyagu waxba u hoosayno madaxtinimo iyo dhaqaalo iyo waxay eegtaan oo ka burburaya aanay jirin inayba sunnihii diinta ilaahay tahay fi saxiixbukhaariga waxaa ku sugan in hiraql ninkii la odhan jiray oo ruum xukumayey abu sufyaan oo markaa isagu aan soo islaamin ee qurayshta ku tirsanaa ayuu wuxuu weydiiyey uu ka waraystay marka waa ka su-aalo weydiiyey oo su-aalu weydiinayay markaa rasuulka xaggiisa ku saabsanaa waxaa ka mid ahaa aashraafu lqawmi yattabicuunahu am ducafaa'uhu ma dadka madaxdiisa iyo oday maaragtay yaa raacay mise waxaa raacaa dadka ducafadaa qaala bal ducafaa'uhum qaala hum atbaacu rusul ducafada raacday markuu yini wuxuu yidhi ninka hiraqal oo boqorkaa markaa dee yaqiinay taariikhda rususha iyo waxaa wax ka yaqiinay wuxuu yidhi markaa rususha kuwa raaca waa un kuwaas buuri waa kuwaas buuri marka sunnaha ilahay bay ka mid tahay in marka horeba rususha ay raaco dadka ducafada ta iyana markaa ka dagaalamayaan waa taasoo waxay ku socdaan markaa dadka ducafadii waxay raaceen waa baatil saasay markaa leeyihin laakiin wax sax maaha oo nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dee waatay gaaladii ku jeesjeesayeen ee bilaal iyo salmaan iyo camaar ibnu yaasir iyo ay ku jeesjeesayeen oo lahaayeen xitaa markay u imanayeen ee rasuulka haddaad rabta aanu kula fadhiisano bal waxaad heegse kula eegno ee dadkan fadhi ma wada qaadan karro bilaal iyo wax noocaas hadda annagu lama fadhiisan karro fadhi gaaroo fadhi sharaf oo odayaal fadhigood ah oo gaar baan u baahannahay oo rasuulku xitaa ku hamiyey oo isagoo dee maslaxada diinta eegayo islaan leeda kuwan hadday markaa reerkii ka hagaagaan ummaddii way hagaagtay laakiin allah subxaanahu wa tacala isaga ayaa rasuulka saxaya walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha maa calayka min xisaabihim min shay wamaa min xisaabika calayhim min shay fatatrudahum fatakuuna min alaalimiin loo diiday harin baa li haw dhawaanin waxa weeye hawsha adan laguma dirsan marka waxa weeyaan dee may ogolayn waxayna u arkayeen in dadkaasi waxay qaateen aanay saxnayn marka alla wuxuu iy qawlihii qowlka alla ayaa u daliila masaladatan yani inay saa u arkayeen oo arkayeen ducafadu waxay haystaa baatil inay tahay haaulaa'i manna allaahu calayhim min baynina aynkaasi odhanaya وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا يعني فتنا بعضهم بركود ايانو كفتنين ددك ببعض برك كره هو لا اسكو امتحامي كي قوي ها كي ضعيف كي حنوسنيه كي عافمات قبي يعني غني فقير كي ليقولوا الى الان درت كوي غنيدا هؤلاء كوا ميا من الله الله ونمعي عليهم كركود من بين انا دخديو كوا نوعاس فقرده من الله من معناه وعويان أنعم عليه من عليه أي بمعنى أنعم عليه يعني من الله على عباده مركا اللي هادوه ونمعي ويا فهو المنان ويا الله سبحانه وتعالى وحي لهادين مكواس أن أرقنوه يا فقراء يا ضوما يا عين كاس عين كاس مكواس با إلهي انتو نمعي أنا قد أحد لو نمعي أنا قد دورت سورة المارتاس لو كان خيرا maa sabaquuna ilayh hadduu waxaan uu leeyihi maxamed isax yahay oo waxa qawi yahay kuwaasi noogamay hor mareen bay leeyihin iyagoo markaa dee isku wada in iyagu dadka duura'ayga yihiin oo dadkaasi ku habboontay marka hore in la xaajoodo oo iyaga wax loo sheego iyaga waxyu ku yimaado o iyaga xaggooda laga soo galo waxaasay ku hadlay saasay aaminsanaayeen markaasaa faradda allahu alla waa radiyey biqowlihi qowlkiisa ayuu alla ku radiyey alaysa allaahu alla miyaanu ahayn biaclama mid u ogaansho badan miyaanu ahayn bishaakiriina kuwa mahadiya ee shukrinaqa allah miyaanu ogaal badnayn oo taa macnaheedu waxa weeyaan allah wuxuu og yahay yani maaragtay dadka wanaagsan ee qowlkoodu fiican yahay ee ficilkoodu fiican yahay laagtooda waxa ku soconay fiican tahay kuwa marka wanaagga doonayaan waxba u hoosaynin oo dana kale oo baatila ilaashanaynin kuwaas baa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u og yahay oo waa ka warhayaa kuwaasuu xaqa waafajinaya kuwaas waxa ka waafajinaya wاladiina jahaduu fiina fiina lanahdiyanahum subulana waina allaha lamaca almuxsiniin dadka dadaala oo annaga xaggayga usoo dadaala kuwaas ayaanu hanuuninaynaa allah marka kuwaasu hadaynaya marka iyaga waxyaabaha loo waafajin waayey oo ay u dhici weyday nimankaas inay xaqa qaataan oo waxyaabaha dee naftooda ku jirto naftoodaan fiicnayn istikbaar iyo hawa kibir iyo maaragtay naftooda waxay jeceshaho ay raacaan oo diin ka dhiganayaan ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah waadalahu allahu calaa cilmin wakhatama calaa qalbihi wa samcih wajacala calaa basari ghishaawa oo markaa macnuhu inay kibirka iyo hawadaas ay raaceen awgeed baa diinta u galilaadahay waxaa ka mid a waxyaabaha markaa saarifka oo leexiyaa haninimada ka mid a waxaa laga yaaba ninkii maal buu haystaa iyo hodantinimada marka waxa weeyaan soo joogsan maayo kallaa ina alinsaana layadqaa an ra'ahu istagnaa markuu arka inuu deeqtoomay waxa weeye kibirka iyo deeqtoonkaas ayaa markaa duqyaan ku keenayo inuu xaq aanu qaadanin cujbu iyo isla weyni baa gelaya naftiisa wa qaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim reeraha dadka waaweyn magaalooyinka horayaasha ka ah maxaa lagu soo deji waayey maaragtay qur-aankan maxaa agoonkan maxameda muxuu ugu soo degay meelahaasay markaa marinayeenoo waxyaabaha ku kalifayaaba waxay ahayd in maaragtay waxyaaba saarif ah oo ka leexinaya inay xaqii qaataan baa jiray almasalatu ataasicatu iqtidaa'uhum bifasakati alculamaai wa juhaali alcubaad masalada sagaad waxa weeye iqtidaa'uhum kudayashadooda bifasakati alculamaa culamada kuwooda faasiqiinta ay ku daydaan iyo wa juhaali alcubaad kuwa cubaadda ah cibaadaysanaya jaahiliintooda ee waxgarasho la'aan ilaahay ku caabudaya kuwaas inay ka dhigtaan dad ay ku daydaan oo hormood ay ka dhigtaan taas baa waxay ka mid tahay masaa'ilka jaahiliyada ee rasuulku ku khilaafay nimankii jaahiliyiinta ahaa waxyaaday goordeliishanayaan oo ay garab u ah oo ay ka dhiganayaan inay saxan yihiin fasakatu culamaa faasiqa waxaa la yidhaha qofka khaarij can taacati illaah daacada ilaahay kaga baxay ama cilmi ha uga baxo ama camal ahaana uga baxo oo markay fasaqo yihiin waxaa loo jeedaa ku camalfali maayaan waxay garanayaanna ama waxay odhanayaan been bay odhanayaan iyagoo garanaya bay diinta ilaahay ka been sheegayaan oo odhanayaan haadaa xalaalun wa haadaa xaraam kaasi waa xalaal kaasina waa xaraam iyagoo ogsoon waxay ku hadlaya inay been tahay si ay maxay u gaadhaan waxay naftooda jecesha iyo hawadooda oo aanay uga hoos bixin markaa inay culimo noqdaan oo la yidhahdo marka waa kuwii markaa dee dadkii odayaasha ah culimadii weeye si loogu kalsoonaado caynkaas bay ku socdaan fasaqat alcubaad ama juhaal cubaadna waa kuwa iyagu cilmi la'aan wardinaya ee markaa uun wuxuun maaragtay inta akhriyaya allaale waxay ku socdaan aanay wax saxan ahayn waanay diinta ilahay ku dhaqmayno garanayn waxun bay cibaadad badan base lakin waxaan san lahayn oo bidac ah ayay ku jiraan marka wuxuu leeyahay sheekhu iqtidaa'uhum bifasaqati alculamaa'i wa juhaali cubaad masalada ku xigta taa masaa'ibkii hore oo toddobaad iyo masalada ka ku xigta ahi iqtidaa'uhum kudayashadooda weeyaan bifasaqati alculamaa'i culimmada kuwooda faasiqiinta ah ay ku daydaan iyo wa juhaali alcubaad kuwa cibaadaysta kuwa jaahiliintooda jaahiliinta jahli wax ku cibaadaysta oo maalan nimankii yahuudda ahaa mushrikiintu kuwaasay culimo ka dhigteen oo ka dambaynayeen waa ka ilahay qur-aankiisa ku leeyahay alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaab yu'minuuna biاljibti waالطaaguut wayaquuluuna liladiina kafaruu haa'ulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila yahuud waa niman aalimiin oo faasiqiin ah oo ilahay taacadiisa ka baxo gaaloobay khayrbeelayaal ah marka qolyihii quraysh ahaa baa waxay ku leeyihiin war annaga iyo iyo maxamed iyo dadka la socdaa kaayageebaa xaqu taaganoo saxan waana og yihiin nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu xaq ku taagan yahay rasuulkii ilaahay soo diray inuu yahay way garanayaan waa xaqi ku taagan yahay waa la socda inuu xaq ku taagan yahay waana og yihiin markaase waxay odhanayaan haaulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu kuwaas quraysh ah ayaa hanuun ka hanuunsan mu'miniinta ka hanuunsan marka culimo yaa u adeeyey marka halka waxaa ka muuqata cidday culimo ka dhigteen nimankii quraysh ahaa kuwa faasiqiinoo khayrbeelayaal oo kitaab ku tuhmayaan ila kitaab bay sheeganaya kitaab inay haystaane warba idinkaa kitaab ile kitaabkiina bal noo eega maayo waxba kama jira nimankaas baatil bay ku socdaan kuwaasay ka raacayaan oo diinka ka diin yeelanaya ilahay wuxuu leeyay subxana wa faata alla wuxuu leeyahy markaa biqawlihi qowlkiisu alla leeyima subxaanaه wa tacaala uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu ina kaثiira min alaxbaari wالruhbaani laya'kuluuna amwaala الnaasi biاlbaطil wayasuduuna can sabiili الlah ya ayuha aladiina dadka aamanuu muminiinta adow ina kaiiran in badan kaiirkaasoo min alaxbaari ka mida kuwii culamadii yahuudda iyo wruhbaan kuwii suufiyada ahaa ee maaragtay nasaarada laya'kuluuna way cunaan amwaala annaasi dadka xoolahooda ayay cunaan bilbaaili baail bay ku cunaan wayasuduuna way ishortaagaan can sabiili illah alla subxaana wa tacaala jidkiisa iyo xaqiisana way ishortaagaan oo alla subxaana wa tacaala wuxuu sheegayaa adoo ka warramay dadku u sheegayaa dee waxaa lagu dayanayey oo ahlu jaahiliyadu ama dee ha ahaadee dadkii ile jaahiliyiintu yahuudda iyo dadkii maaratay u ahaa maara ay u raacsanaa ee ku dhaqmeeyey kitaabkii tawraadii muxarafka ahayd iyo nasaaradii iyo mushrikiintii ahlulmilaya kayrkoodba waataynu hore u sheegnay oo kitaabku ka warramaya nimankaasi marka waxay ahaayeen niman baatil wax ku cuno oo daalimiin ah oo xaqana hor taagan oo qaaticu ariiqiin ah waddada u fadhiya jidka u fadhiya ilaahay subxaana wa tacala risaaladu soo diray waaye marka wuxuu leeyahay alla subxaana wa tacaala nimankaasi baatil bay wax ku cunayeen markaa digniin baa laga bixinaya oo inaan la raacin kuwa faasiqiinta ah ee iyagu ay ka dhiganayaan ay garab ka dhiganayaan ama ay ictimaadayaan kuwa inaan la raacin oo dee waa kii aayadkaan ahayd ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah waxay ka yeesheen culimmadoodii iyo suufiyadoodii iyo kuwii meesha madaxda u ahaa yay kuwa rabbiyaal la caabudo alla sukoodiba ka dhigteen oo dee wixii xaaraanta ahaa ayay u xalaaleeyeen markaasay ku raaceen wixii xalaashaana way ka xarimeen oo markaasay ku ateeceen sidaas bay ku noqdeen niman markaa rabbiyaal ka yeeshay ee kuwii culimmadooda ahaa waayo altaxliilu waaltaxriimu xaqun lilaahi tabaaraka wa tacaala wax xalaalaynaya wax xarimid waa xaq ilaahay iska leeyahay oo qofna uma bannaana marka isagu yidhaahdo haadaa xalaalun wa haadaa xaraam inuu markaa marjiciyo u helo oo ilaahay subxaana wa tacala kitaabkiisa daylugu haysta mooyaane uma bannaana arrintaanu ku tallaabsana kuwa faasiqiinta ah ee iyaguna dee cubaadda ah ee jahliga wax ku caabudayaana iyana waa kuwa taacada ilay ka baxsan oo nasaaradii inta badan cubaadu kuwa nasaarada buu jeedaa oo raahibiinta kuwaas waa kuwii nasaarada ahaa oo suurat alxamd alla markuu ka warramayo hayr maqduubi calayhim walaa daaliin maqduubi calayhimkuna waa waa yahuudda oo waxay dee ku gaaloobeen can cilmi bay meesha uga tegayaan kuwana waxa weeyaan daaliintu waa ku lumayoo iyana cibaade iyo wax samey bay istaayaan markaasay fogaadeen marka waxaa la rabaa in kuwaasoo dhan laga dheeraado oo marka hadda qolyaha laga warramayo waxaa shaarixu qabanaya dad iyana hadiyo goore fatwo raadis ah oo laga yaabo markaa dantiisa iyo wixiisa hadiyo goor inuu waxu qiil daydo qiil dayasho soomaalida waxay odhan jireen nimaad jeceshay minhaajka qiilugama weydid bay dhahdeen minhaajka xumad u baarbaaraysa macnaha waxa weeyaan dee waa waa nooc marka hore ku salaysan in bal qiil iyo wax la raaraajo qiil raadin sada way ugu fadhidaa markaa daylkii mucda ahaa saasuu leeyahay oo sharcigi lama ogola laakiin bal wuxuun lagu maaragtay qiil un banneeya arrinta wax la raaraajo taa qudheedu waa arrin khatara oo qofku inuu raaco hadiyo goor intu fatwada ka taga sharciga ah uu qiil iyo wuxuu raadsadaa waa arrimaha keeni kara markaa dee iyana baatilkaan la ogolayn oo laga yaabo markaa qofkii dee inuu shabah la yeesho dadka jaahiliinta laga soo warramayo wa qowlihi tacaala qowlka alle ayaa markaa arrintaas ka warramaysa laa tagluu fii diinikum غayr اlxaqi wla ttabicu ahwaaءa qowmi qad daluu min qablu waadaluu kaiira wadaluu can sawaaءi الsabiil waxaad qul ya ahlkitaab ahlukitaabow laa tagluu fii diinikum diintiina ku xadgudbinina hayr اlxaqi huluwan xadgudub oo hayr اlxaqi xaq aan ahayn xadgudub aan xaq ahayn walaa tattabicu ha raacin ahwaaءa qowmin qole haweed ha raacina kuwaasoo qad dalluu lumay min qablu hadda ka hor lumay oo waadalluu lumiyey kaiiran in badana lumiyey wadalluu lumay can sawaa'i sabiil jidka bartamihiisa ka lumay dadkaas lunsan ee ee xadgudbay ee quluwa ku sameeyey oo ambiyadii caabuday oo ilaahay sharcigiisii gacan bi xagalbidixeeyey waxaas markaa iska ilaaliyo ha raacina quluwgu isagaa insha allahu masaa'il madax bannaan iyadoo ah buu inoo keeni doonaa almas'alatu alcaashiratu ramyuhum ahla addiini biqilati fahmihim وعدم حفظهم وأياي وعوي مسألة طبنات رميهم قلدودا أهل الدين أهل الدين كي يكون أيان بقلة فهمهم فهم يران بيكون أيان يو عدم حفظهم يعني حفظ الآن وأنا وحبا حفظ سنين أي هالكنا وحبنو شيئا حيالا أي مركا كمدا مسائل الجاهلية أو رسول صلوات الله والسلام عليه كوان كخلاف صنع وحويان إني ضدك أهل العلم قاعه ee waxayga xambaarsan oo dee rusushii u horrayso inay fahmi yaraan ay ku caayeen oo ku ganayeen inay odhanayeen maxaan ku leh waxba ma garanayaan oo waxba ma fahansana oo haddii goor atbaacu rusul dadka rususha raacaya waa weeyaan rususha nafteedaba waxba fahmaan ma laho oo yani maaragtay waxba garan maayaan oo wax noocaasa hadalladii haddii goor jaahiliyadu ay isticmaalaan bay ka mid tahay marka masaladu waxa weeyaan bu yidhi alistidlaalu daliishasho calaa buطlaani اdiini diintan baailnimadeeda loo daliishado biqilati afhaami ahlihi dadka ehelka u ahoo fahmiyaalkooda uu yar yahay iyo wa cadami xifdihim xifdigooda oo markaa aan jirin wadalika tusaale ka qowlihim odhaahdooda weeye alla subxaana wa tacala uu kaga warramay markay ku qowlayeen baadiya ara'y yani waxay dhahan wamaa naraaka ma arag kuguma aragno maaragtay nuuxow ittabacaka inay ku raaceen mooyaane ila aladiina kuwii hum iyagu araadiluna kuwii araadisheeda ah kuwa yagii hoosaynta badnaa ee dadka shaqooyinka hoose ka shaqaynaya waxaas ayaa maxaan ku dhahdaa ku raacaya baadiya ara'yi fii daahiri ra'yi ra'yiga kiisa muuqda ee marka hore soo baxa ay iskaa ka raacayaan macnaha waxay u wadaan waa dad aan fikr bucdu nadar aragti dheer iyo fahmo dheer iyo hubsasho aan waxba hubsanayn waxba eegayne markaad wuxu sheegto unba iska qaadanayan maskaxyaala intay ka qabaan iyo faham xumo wixii loo sheego ima iska qaadanin baadiya ray macnaa iska wadan oo dee waa la isku ceebaya qofka marka la yihahdo waa nin iska maaragtay somali waxay tahay waa dhegweyn iska dhegweyn oo wixii loo sheego unbu iska qaataa yani hadalka ma shiili karayo oo maxaa looga jeedaa iyo hadalkani masaxan yahay iyo qofkan warka kuu sheegay muxuu ka dan leeyahay iyo maxaa ka dambeeya arrimaha qof markaa dhuuxi karo macnaha soo saari kara maaha waa dhegweyn markaa saasay ka wadaanoo atbaacu rusul nabiyullaahi nuux dadkii raacay waxay le wa iska baadiyaa ra'yiyo hadalka marka hore muuqdumay la boodaya marka fahmo dheer oo u fiirsanaya maaha waxaan la wado meesha ee lagu khalkhalinayo ummadda marka ee wax kale looga jeedo e markiiba iska raacyo taa macnaheedu waxa way marka inay aad u ceebaynayaan oo leeyihiin diintani waa baatil oo inay baatil tahay waxaad ku garanaysaa dad maangaaba baa qaadanaya iska maangaab waxba garanayn baa raaca marka cadaada hadda ku dheedu arrintaa way sameeyaan sida shaarixba tilmaamayo oo culimmada muslimiinta ah iyo dadka ahlulcilmiga ah iyo dadka dacwadda ee khayr ka shaqaynaya iyo intaa waxa weeyaan khusuumtkood maara ka soo horjeeda arrintaa way ku ganayaan oo culimmada iy ku tilmaamay ahlubasiira maaha waaqica lama socdaan oo macrifo caynkaasoo dheer malo fahmi maayaan waxa laga hadlaya meesha la iska haya iyo arrimaha noocaas dadka waa culamaa ulxayd waa nifaas haddii goor waxay ka fatwo ka bixinayaan nifaas iyo wax noocaasi ka hadlayaan waa culamaa ulxukaam iyo wax noocaas inay yidhahdaan waa arrin markaa jirta oo dee kuwii hore kaga dayanayaan marka kuwa waxma garatada ee maaratay burlayda iyo qudhoodu markay saa u hadlayaan wax lala yaabo markaa maaha masaladan waxay tahay buu ihi alistidlaalu daliishasho weeye calaa buطlaani diini diinta baatilnimadeeda loo daliishado biqilati afhaami ahlihi ehelkiisa fahmiyaalkooda oo yar iyo wa cadami xifdihim xifdigooda oo markaa aan jirno xifdi yaraan ka qowlihim oo kale weeyaan baadiya ra'yi ay yidhaahdeen wabilahi towfiiq masalataani الحادية عشرة والثانية عشرة اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح مسألة لبي طبناد مسألة كوبي طبناد يتي لبي طبناد وحكو سابسيين اعتمادهم يعني اعتماد كودي عسك الشدودة تذكي جاهليين تأها على القياس الفاسد قياس فاسد اعتمادان iyo inkaaru qiyaas qiyaas inkiritaankeed qiyaaskii asaxiixi saxiix ahaa masalada koob iyo tobnaad iyo toddobiyo tobnaad oo la israaciyey waxa weeyaan dadkii jaahiliyiinta ahaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sharcigiisa khilaafay qadiiman wa xadiian waxyaabaha ay ictimaadayeen waxaa ka mid ah inay qiyaas qaldan ay ku socdeen oo ay inkirayeen markaa qiyaaska saxiixa ah labadaas ayaa ka mid ah marka wuxuu yidhi alistidlaalu weeye masaladu bilqiyaas qiyaas la deliishado qiyaaskii alfaasidii faasidka ahaa wadalika ka qowlihim odhaahdoodii oo kaleba weeye ilaahay subxaanahu wa tacala uu kaga warramay hadalkooda in antum ilaa basharun miluna in antum ay maa antum ma tihidin haddaad rususha tihiin ilaa basharun bani aadan mooye wax kale ma tihiin bani aadamkaasoo milunaa annagoo kale ah caynkaas bay odhanayeen ama hal antum ilaa basharun miluna yani miyaad tihiin bashar annagoo kalea mooyaane wax kale miyaad tihiin iyo inkaaru qiyaas qiyaas inkiridiye qiyaaskii asaxiixi saxiixa ahaa waaljaamicu lihada wamaa qablahu waaljaamicu ka kulminaya lihaada kan oo inkirid oo aan qiyaasku maciisa ansaxaynin taas ayaa waxa weeyaan arrinta sababtoo ah inay waxaan markaa ay qaldaan waxaa halkan laga warramaya waxa weeyaan nimankani waxay daliishanayaan waxaa ka mid a qiyaas faasid ah qiyaasku dadka cinda alusuuliyiin markay ka hadlayaan waxay yidhahdaan qiyaasu cilla iyo qiyaasu shabah bay u qaybiyaan oo qiyaasu cilla waxaa la yidhaahdaa waa ilxaaqu farcin biaslin fi lxukmi lijaamicin baynahumaa in faracii asalkii la haleeshiiyo oo xukunka lagu haleeshiiyo cillada kulminaysa ee ka dhacaysa dartood oo maalan khamrigi waa shay xaaraana nasna waa leeyahay cillona waa leeyahay nabiidka wax la yidhaahdo ama waxyaabaha maandooriyaha wax ka mid ama xinshadda ama afyuundhe waxaa la haleeshiinayaa khamrigii baa la haleeshiinayaa oo xukunkaa lagu haleeshiinayaa nabiidkiina waa xaaraan ama afyuunkii shay jaamica oo cillo ah oo kulminayana waa ka dhaxeeya oo ah iskaarka iyo in lagu doorsoomayo marka shuruudaasuu leeyahay cilladu waxaa la qiyaasku afar ah haddii markaa mid ka mida la waayo qiyaaskaa faasid baa la yidhaahdaa oo xukunka loo kaxaysan maayo marka dadka lumay oo dhammina aalaaba waxay deliishadaan baa qiyaas faasid ah sida uu leeyahay ibnulqayim raximah اllahu tacaala akaru dalaali الnaasi inamaa huwa bisabab اlqiyaasi اlfaasidi baadinimada khalaa'iqda waxaa kow ka ah oo aarkoodu noqonaya intooda badan noqonaysaa waxa weeye inay adeegsadeen qiyaas faasid ah waxaana u horreeyey wax qiyaas qaldan adeegsada ibliis buu ahaa waayo ilaahay waa ka warramay isagoo leh qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin aniga aadam ka khayr badan buu yidhi waayo aniga dabbaad iga abuurtay isagana dhooba ayaad ka abuurtay taa macnaheedu wuxuu ka wadaa in markaa dabku uu dhoobada ka khayr badan yahay oo markaa de waxa weeyaan aada anigaa ka khayr badan weeye waana qiyaas markaa faasid ah sababtoo ah dabku kama khayr badna dhoobada bal dhoobadaa ka khayr badan dabka waayo naartu waxay keenaysaa waxay gubaysaa waxbay baabi'inaysaa laakiin dhoobadu waa meel wax ka soo baxaan oo beertii baa dhulkii wax lagu beerayaa waxbaa ka soo baxaya oo dhoobadii waxbaa lagu dhisanaya oo ilaahay aadam bani aadamkan bu ilahay subxana wa tacaala ka abuuray marka dhoobadu iyadaa ka khayr badan waxaa weeyaan dabka iyadaa ka khayr badan marka isagoo halkaa wuxuu la maray qiyaas faasid ibliis qiyaaska shabaha ah oo maxaanku dhahdaa isaguna waa nooc ka midoo qiyaaska la adeegsado oo faracii ayaa laba asal ku taradudaya oo laba asaloo u eg yahay markaasaa waxaa la haleeshiinayaa marba kii uu ekaanshihiisu u badan yahay kii ekaanshihiisu badan yahay marka haddaynu soo noqono nimankan gaalada ah ahluljaahiliyiinta ah waxaa weeyaan markay rusushii beeniyeen qiyaas faasiday ku socdeenoo waxay yidhaahdeen in antum ilaa basharun miluna bashar annagoo kale ayaa tihiin marka bani aadamnimadaas aad bani aadam tihiin baa waxay u noqonaysaa marka inaanay ansaxaynin in risaalo laidiin soo dhiibo waayo risaaladu bani aadan uma suubata bay leeyihiin waana qiyaas baatil ah cillada haystaana waxa weeyaan inay fahmi waayeen faariqa u dhexeeya faariq baa jira bani aadankii faariq baa udhexeeya fawaariq oo rususha ilaahay subxaana wa tacala isagaa doortay isagaa fadilay isagaa ka doortay dadkii kale khalaa'iqda ahaa hagaajintooda iyo toosnaantooda waa shay ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa marka uu uu ka sameeyey weeyaan allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ina allaha samiicun basiir ilaahay malaa'igta iyo bani aadankaba rusul buu ka doortay in antum ilaa basharun miluna turiiduuna an tasudduuna cama kaana yacbudu aabaa'una faأtuuna bisulطaanin mubiin rusushii maxay tihi qaalat lahum rusuluhum in naxnu ilaa basharun milukum yani wax kale ma nihiin bashar idinkoo kalaan nahay walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih alla wuxuu ku galladaystaa addoomihiisa cidduu doono oo marka annagu dee waa ka duwannahay idinka waxaanu idin dheernahay bani aadan waa nahay laakiin waxaanu idin dheernahay allah subxaanahu wa tacaala baa na doortay na u galladaystay risaalada tan marka qiyaaskoodu waa qiyaas maca alfaariq qiyaas maca alfaariq baa la yihahdaa oo markay simayaan basharka oo leeyihiin bashar annagoo kale abaa tihi in antum ilaa basharun miluna annagoo kale ayaa tihi mar haddii annagana aan nala waxyoonin idinkan laydinma waxyoonin qiyaaskaasi waa qiyaas faasida waayo masaladu meesha ka timina waxaa weeyaan faariq baani galanin faariqa oo faariq baa meeshii jira oo waxa weeye faariqaasi in ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu dadkii simin mu'min baa jira kaafir baa jira rasuul baa jira caalim baa jira jaahil baa jira waxaa jira maxaan ku dhaha faasiq baa jira waa mutafaawitin weeyaan marka faariq baa jira marka mar haddii faariquu jirana alqiyaasu maca alfaariqi yakuunu baatilan marka qiyaaskaasi baatil buu noqonaya waana min qawaadix qiyaas baa le qiyaaska waxyaabaha buriya ayuu ka mid yahay oo markay leeyihiin ay diidan yihiin risaalada waxay ku diidayaan basharinimadii bani aadanimada oo ilahay markuu warramaya waxay yidhahdeen maa lihada arasuuli yaakulu الطacaama wayamshi fi اlaswaaqi lowlaa unzila ilayhi malakun fayakuuna macahu nadiira ilahay wuxu uhi wamaa arsalnaa qablaka min almursaliin ila inahum layakuluuna الطacaam wayamshuuna fi اlaswaaq marka wajhi lqiyaasku wuxuu noqonayaa inay leeyihiin dee rasuulkan bani aadamka ee wax cunaya ee wax cabbaya saana wuxuu cunaa wuxuu cunaya saana wuxuu cabnay wuxuu cabbayaan marka waxa weeyaan sifatu bashariya ayay leeyihiin mar hadday sifatu bani aadamnimo leeyihiin waxay ku soo degi maayo oo in waxay iyo qur-aan ku soo degaa waa shay baciida laakiin waa qiyaasun faasid qiyaas faasid ayaa la odhanayaa waayo waxa weeyaan waxaanay fahmin إلا وحول ولهذا والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق marka waxaan fahmin faariqa u dhaxeeya rususha iyo dadka bani aadamka rususha u dhaxeeya waxa u dhaxeeya ayaan fahmin marka qiyaaska qiyaas faasida ayaa leh kaasay ku lumeen dawaa'iftan lumay qudhoodu ee daba socda ee islaamka sheeganaya qudhoodu waxyaaba badan bay diideen iyagoo qiyaas wax ku wada sida muctasilada oo kale waxay leeyihin waxay diidan yihiin karaamatulawliyaa bay diidan yihiin markaase waxay leeyihiin haddaynu nidhaahno dadka saalixiinta ee wanaagsani karaamay leeyihiin meesha inaynu ambiye ka dhignay bay soo baxaysa inay ambiye noqdeen baa soo baxaysa oo see ku dhacaysa waxay yidhahdeen waaye nebigu waa bani aadam bani aadam la siiyey ashyaa caadada ka baxsan weeye kana markaa saasuu kala noqonaya isna haddii leedaha waxbaa la siiyey isna wuxuu odhanaya bani aadam yani wax la siiyey wax ka baxsana khaaliqalcaadaha mar hadday arrintu caynkaa tahayna dee isna nebinimu dalaacaya marka waa inaan diidnaa wax karaamaliga waa qiyaas faasida waxaa ka mid a kuwa khuraafadee sii fogaaday oo suufiyada aada u fogaaday oo iyana odhanaya qaarkood waxyiga dee dadka awliyadaba waa loo sheegi karaa waayo mar hadday xasishay in bani aadan loo sheegay waxii lagu soo dejiyey oo rasuuloo lagu soo dejiyey waxaa weeye dee wax dhibaataa male bani aadan kalena isagan inu iska helo oo si gaara wax loogu sheego isna wax dhibaataa male waa qiyaasaadka faasidka aad waxyaabay ku hadleen fog waxyaabaha qiyaaska faasidka keenaa waxaa ka mid a markay leeyihiin markaan qaarkood cid kasta oo salaax iyo taqwo iyo wanaag laga helay waxa waa la barakaysanaya jirkooda la barakaysanaya maxaan ku dhahdaa dhiidkooda la barakaysanaya maryahooda la barakaysanaya cunnaday cunaan hambadooda la barakaysanaya oy leeyihiin waxaynu haynaa dee rasuulkeeni moxamed oo taqwo iyo salaax yani ku sifaysnaa ayaa waxa weeyaan isaga la barakaysan jiray kuwana waa la barakaysanaya waa qiyaas faasix oo arrintaas dee khusuusiyaadka rasuulka ay ahayd salawaatu ullahi wasalaamu calayh waana wasfigu ku mutaysana waa nebinimada wixii ka sokaya abubakar iyo cumar iyo kayrkood lalama sheegin iyagoo la barakaysanayo saa darteed baa waxa weye barakada daatada ama dharka ama dhiidka waxyaabaha ku saabsan oo dhan waxa weye khaasiyaadka rasuulka weeyaan cid kaleoo laga qaadan karo o la barakaysan karaa ma jirto weeyaan marka halkaas baa ay ku lumeen qiyaasaadka dad badan ba ay ku tegay weeyaan waayo marka halka kan qiyaaska saxiix marka muxuu yahay qiyaaska saxiixa marka loo fiirsado waxa weeye waxay keenaysaa oo iyagu diidan yihiin in rasuulku bashar uu noqdo ayaa qiyaaska saxiixa ah oo sababtu maxay tahay dee haddii bani aadan la raba in wax looga dhaadhiciyo iyagu markay leeyihin malaka loo soo diro suuragal maahee qiyaaska saxiix wuxuu keenayaa bani aadan in loo soo diro waxuu sheega oo la hadla oo haddii malaa'ig dhulka la dhigo oo la dejiyo oo malaa'ig ay dhulka joogi lahayd cidda loo soo diri laha maxay noqon lahayd malaa'ig bay dee noqon lahayd qul low kaana fi lardi malaa'ikatu yamshuuna muطma'iniina lanazalnaa calayhim min asamaa'i malakan rasuula waa kalale subxana wa tacaala markaa rasuulku had iyo gooraale cidda loo soo dirayo uunbuu ka mid yahay oo afkooda ku hadlayaa taasaa marka waxay tahay qiyaaska saxiix ay diidan yihiin taasaana sax oo dee waxaa qiyaas saxiixa ah in meeshii jaamic baa jira jaamic shay markaa kulminaya oo qiyaaska ku ansaxayo oo la aqbalayo la ictibaarinayo oo qofkaa la yimi nebinimo buu la yimi nebi baan ahay buudi wuxuu kaloo wataa mucjizaad bani aadamka oo dhan ay ka caajiseen oo keeni kari laayihiin waxaa kaloo ku lamaan in runlow uu ahaa runa lagu yaqiinay oo aan beena lagu aqoonin oo taqwo iyo salaax iyo waxuu dadka u sheegayana ay ka muuqato qiyaaska saxiix wuxuu keenayaa in la yahay waa nebi waana bani aadamka ilaahay subxana wa tacala u soo diray waxaa markaa hariib ah in iyagii risaaladii ay diidan yihiin oo basharnimadii ay u diidan yihiin oo leeyahy bani aadam see loogu soo dhiibi karaa ma aragtay waxay loogu soo dhiibi karaa waanay u fogaysanayn dhagax caabuditaanka dhagax in la caabudo la yaabi maayaan geed in la caabudo la yaabi maayaan yani waxyaaba hariiba wey marka ummadihii lumay oo dhan caynkaasay ahaayeen oo maalan qowm nuux oo kale ma haadaa ilaa basharun milukum yuriidu an yatafadala calaykum wlow shaء اllah laأnzla malaa'ikaة ma samicna bhada fi aaba'ina awaliin saas o dhan almasأlaة الثaaliثaة caشharaةa alguluw bahli اlcilmi wالصalaaxi masalada saddexiyo tobnaad alguluwu xadgudub iyo talaxtag weeye biahlilcilmi ahlu cilmigii lagu talax tago iyo wالصalaaxi ahlصalaax dadkii wanaagga iyo usoo hagaaga u ehelka ahaa iyoin lagu xadgudbo taas baa loo jeeda masaladii weeyaan saddexiyo tobnaad masaladaas waxay tilmaamaysaa waxa weeyaan in dadkii ahlu cilmiga ahaa ama dadkii wanaagsanaa ee ahlu cibaadada u saaxiibka ahaa in dadkaa lagu xadgudbo waayo masalada saddexiyo tobnaad alghuluw xadgudub weeye filculamaa'i culammadii lagu xadgudbo oo lagu talax tago iyo wasaalixiina dadkii saalixiinta ahaa وذلika qwlihi taعaalى qowlka alla weeyaan tusaalaheeduna yaa أhla الkitaabi laa tagluu fii diinikum yaa ahla اlkitaabi ahlukitaabow yahuud iyo nasaara ayaa loo jeedaa laa tagluu ha ku xadgudbina fii diinikum diintiina ha ku xadgudbina walaa taquuluu ha odhannina calى اllahi alla korkiina ila اlxaqa ila اlqowl اlxaq qowl xaqa mooye wax kale ha odhannina masaladan waa masaa'ilka muhimkaa huluwiga waxaa leeyahay xagga luqada alziyaadatu can ilxaddi shayga marka tankiisa la dhaafiyo ayaa huluwi la yidhaahdaa hala alqidru dharigu waa kara oo markaa karkiisia wuxuu gaadhay heer meel sare gaadhay hala asicru ascaartii baa kacday oo xadkeedii bay dhaaftay markaa waxaa kor noqda oo dhanee kaca ee xadkiisii tankiisa dhaafa ayaa waxaa layaha huluw la yidhahdaa xagga musطalaxa sharcigana waxa weeyaan aلziyaadaة fii rafci شhakصi fowqa manزilatihi الlaaئiqaةi bihi kaالziyaadaةi fii xaqi اlambiyaءi والصaalixiin waxa weeye ziyaadin la ziyaadiyo koryeelidda qofkii bani aadamka ahaa mansiladuu lahaa laga- laga ziyaadiyo loo kordhiyo oo ambiyadii oo wixii ilaahay iska lahaa la siiyo weeye dadkii saalixiinta oo wixii ilaahay iska lahaa la siiyo oo ilaa darajat rububiya rabbinimo ama ilaahnimo la gaadhsiiyo taa ayaa quluwi la yidhahdaa marka dadkii jaahiliyiinta ahaa waxa weeyaan waxay ku xadgudbeen waa masaa'ilka dee rasuulku khilaafay kuwaase waxay ku xadgudbeen waxa weeyaan ee, makhluuqaadkay ku xadgudbeen yahuud cusayr bay ku xadgudubto waxay yidhahdeen cusayr waa ina ilaah nasaaradii laa taqlu fii diinikum baa la yidhiye ciise ayay ku xadgudbeen waxay yidhahdeen ciise waa ina ilaah waqaalat الnasaara almasiixu bnu اllah ama waxayba yidhaahdeen ee, laba ku saddex yahay oo ina allaha aaliu aa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha aalidu aaaa kuwaas way gaaloobeen buu yidhi alla subxana wa tacaala halkaasaa marka waxay ka bilaabatay wax la yidhahdo guluwi iyo xadgudub oo dadka ahlujaahiliyiinta o dhan ay ku dhaqmeen oo guluwigu waxaa jira waxa la yidhahda guluwi ama ifraad baa la yidhahdaa iyo tafriid oo isna kaa muqaabilka u ah oo ambiyadii markaa in qaarkood ay caayaan ama ay gaalaysiiyaan ama qaarna ay caabudaan marka waa laba dalafood ka soo horjeeda wuxuu ihi walaa walaa taqlu fii shayin min alamri waqtasidii kilaa طarafay qasdi اlumuuri damiimu yacni shayga ha ku xadgudbin laakiin waxaad samaysaa u qasada hadiyo kooraale labada darafay iska soo horjeeda waxbartankooda waayo labada daraf oo loo qastaa waa xumaan weeye waa ifraad iyo tafriid ee, marka waxa weeyaan dadka saalixiinta guluw lagu sameeyey ayaa waxay noqonaysaa min masaa'il aljaahiliya waana meesha asalkeeda shirkiguba uu ka bilowday oo sheekhu kitaabkiisii kitaabu tawxiidka ahaa wuxuu baabaystay baabu maa jaaءa ana sababa kufri bani aadama wa tarki- eh, wa tarkihim diinahum huwa alguluwu fi الصaalixiin wuxuu baab yahay gaa- bani aadamka gaalnimada ay gaaloobeen iyo ka tegitaanka diintooda ay ka tageen waxaa weeye alguluw fi الصaalixiin dadkii saalixiinta ahaa oo lagu xadgudbay halkaasaabaa shirkiga asal u ah oo taa waynu ognahay dee qowm nuux nebiyullaahi nuux qowmkiisii dadkii saalixiinta bay ku xadgudbeen oo way sawireen oo tamaatiil bay ka dhigeen markaasay halkan dhigeen jiilkii hore waxaa laga yaabaa inay arrintoodu ahayd nimanka wadaadada culimmada ahaa ee ee yaquuth iyo yacuuq iyo suwaac iyo aan xusuusanno cibaadadoodii iyo daacadoodii wanaaggoodii qoladii hore waxay ahaayeen xusuus bay ka ahayd jiilkaas marku dhammaaday kuwii ka dambeeyey baa shaydaanku markaa wuxuu tusiyey oo yidhi aabbayaashin iyo awayaashin baa caabudi jiray markaasay caabudeen wa qaaluu laa tadaarunna aalihatakum walaa tadaarunna wad- waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra saasay sameeyeen ilaa markaa dadka ilaahay diintiisa ka fogaaday ee ay markaa saalixiinta ku tacadeeyaan oo xabaaladooda dawaafayaan oo xoola u qalqalayaan oo u nadrayaan oo baryayaan oo danahooda weydiisanayaan marka gulugaas wuxuu qofka u jiidaya waxa la yidhahdo shirki iyo gaalnimo rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waa ka digay laa tuطruunii kamaa atrat الnasaara bna maryam inamaa ana cabd llah inamaa ana cabdun faquluu cabd allahi warasul warasuulahu waxaad tidhaahdaan horta wuxuu yidhi hay yani hayguu xadgudbina iطraaq waa ammaanta yani ammaanta xadgudubka ah oo ammaan hayga badinina tacaddi ah ee waxaad tidhahdaan horta anugu addoon ilahay baana waxaad tidhahdaan waa addoonkii ilahay dhaha iyo rasulka ilahay soo diray intaa dhaha Ay, marka tacaddigu rasuulka waa lagu xadgudbay awliyada lagu xadgudbay sidii buusuurigu markuu eh, na- nadmigiisu waday burdada miyay ahayd tuu lahaa maaragtay دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا منه واحتكمي يعني iska daa buu yidhi nimanka la yidhaahdo nasaaradu waxay ku yidhaahdeen nebigoodii oo yidhahdeen waa ina ilaah iyo aalun alaae iyo taa horta iska dhaafo iyadaa ku odhan rasuulka wixii ka soo haray wixii intaa ka soo haray oo dhan oo aad ku ammaanayso afka ka buuxso hay shirkiga meeshooda ka dhacee waxaa weye ina ilaahna ha odhanin waaalu aaana ha odhanin maxaa soo haray wixii kale qofkaas waa guluwi marka waxa weeyaan eh, ashkhaasta oo guluwi lagu sameeyo ama ambiye ha ahaadeen ama saalixiin ahaadin waa waxa dee ummadda ummada halaagay weeyaan waxaan rabaan qofku inuu garto xuquuqu way kala duwan yihin xaqa u horeeya waxaa leh yaa iskale xaqa koowaad allah subxaanahu wa tacaala xaqa ilaahay leeyahy waxa weeyaan in keligii la caabudo oo aan loo shariik yeelin nebi loogu shariik yeelin malag loogu shariik yeelin dad kaleoo maxaan ku dhahdaa makhluuq intaa ka sii liita aan loogu shariik yeelin ilaahay keligii la caabudo tawxiidkaa la muujiya baa laga doonaya qofka bini aadamka qodobka labaad waxa weeyaan waa xaqa rususha oo rasuulku dee xaq buu leeyahay oo xaqiisu iyo xaqa ilaahay way kala duwan yihin xaqiisu waa itibaac in la raaco waa in la jeclaado wa tucaziruuh wa tuwaqiruuh in la weyneeyo in loo maaragtay diinta loo nusreeyo arrimahaasay noqonaysa xaqa rasuulka salawatu ullahi wasalam itibaaca raacidda la raacayo xuquuqda kale bani aadamku leeyahay xaqulwaalid baa jira xaquljiiraan baa jira wixii kale dee dadka muslimiinta ah ay xuquuq isku leeyihiin o dhan baa markaa imanaya meel walba markaa waa inaad meesheeda ku ilaalisaa oo anwaacu lquluga waxaa ka mid ah in lagu raaco fi اtaxliili wاtaxriim dadka in lagu raaco wa xaaraamayn iyo wa xalaalayn waa khatarteeday leedahay اtakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni اllah wakalile subxana wa tacaala oo culimmadoodii ay ku talax tageen oo markaa dee waxu jideeyey waxu banneeyey wixii xaaraanta xalaal uga dhigay wixii xalaasha xaaraan uga dhigay markaasay ku raaceen waxyaabaha marka shubahaadka intaa ku soo gala waxa weeye ay aaminsan yihiin waxay odhanayaan waxa weye mansilay leeyihiinoo ilaahay agtiiay mansilo ku leeyihiin markay noolaayeen markay dhintaanna dee karaamadoodii waxay iska wataan saa darteed baa sidaa qofkii dee wasiirka ahaa ee boqorka u ahaadoo kale weeyaano waa la iskaga maaragtay waa la baryayaa waa loogu dhowaanaya ilaahay waxyaabahaasa ku hadlay waay wuxuu yidhi almas'alaة الraabicaةa caشhara masaladii afariyo tobnaad nafyuhum اlxaqa waihbaatuhum اlbaaطila weeyaan anfinta la anfinayo ay anfinayaan alxaqa xaqa ay anfinayaan iyo sugitaanka ay sugayaan baatilka taas ayaa ka mida waxyaabaha ay samaynayeen wuxuu yidhi marka masaladaas waxa weeye ina kula maa shay kulligii taqadama yacni soo hormaray oo tegey mabniyun wuxuu ku binaysan yahay calaa qaacidatin buu ku binaysan yahay wa hiya qaacidadaasi annafyu walibaatu nafyi ibaat weeye ama wahiya qaacidadaasi cala nafyi ayay ku binaysan tahay iyo walibaati bay ku binaysan tahay oo fa yatabicuuna markaa way raacayaan alhawa hawada ayay raacayaan iyo wadanna ayay raacayaan malaha waycurduuna way jeesanayaan camaa aladii kii bay ka jeesanayaan jaءat bihi الrusl rusushu waxay la timina way ka jeesanayaan wuxuu leeyahy sheekhu waxyaabaha masaa'ilkaynu soo maray ee sheekhu inoo soo sheegay oo ahlujaahiliintu ay iska leedahay waxay ku binaysan tahay cala الnafyi wاlإhbaat anfin wax la anfinayo iyo sugid wax la sugaya ku binaysan tahay oo maxaa looga jeedaa yuhbituuna maa nafaahu اllah waxay sugayaan wixii ilaahay anfiyey waxay anfinayaan wixii ilaahay sugay saa darteed baadina ugu dhaceen alle muxuu anfiyey oo diiday shirkiga muxuu sugay tawxiidka cagsay markaa la yimaadeen oo ahbatuu shirk wa nafow atawxiid shirkigina way sugeen iyo gaalnimo tawxiidkiina way anfiyeen waxay debagediyeen oo cagsi ka dhigeen kalimatu laa ilaaha ila allah markaasaa allah isagoo ka warramaya wuxuu yidhi والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون kuwii baaطilka rumeeyey oo ilaahay subxaanaه wa taعaalى ka gaaloobay kuwaasunbaa khasaarooy baa ilahay leeyay subxaanaه wa taعala marka iimaan bilbaaطil baaطilkoo la rumeeyaa waa shaygii shareecadu anfiday kaasayna rumeeyeen oy sugeen oo gaalnimadii ah ilaahay oo la rumeeya waa ibaat in la sugo loo baahan yahay isagay ka gaaloobeen markaasay waxay sugeen waxay anfiyeen almuhbat xayu aamanuu bilbaail shaygii la sugay bay meesha ka saareen oo iimaanka ahoo markay rumeeyeen baailka bay saa yeeleen shaygii manfiga ahaa ee la anfiyeyna ee shirkiga ahaana way sugeenoo waxa weeyaan shaygii muhbatka ahaa ayay markaa diideen waa markay ilahay ka gaaloobeen kufriga la yimaadeen waa qaacida markaa muhima qaacidadaas oo qof kastoo ilaahay u shariik yeelaa wixii ilaahay sugay buu anfiyo tawxiidkiya ila waa isu didce haddii tawxiid la helo maxaa meesha ka baxay yaa shirki baa ka baxay haddii shirki meesh yimaado maxaa meesha ka baxay tawxiid marka wax kulmi kara maaha naqiidaani laa yajtamicaani walaa yartaficaan waa laba isu naqiid ah oo isburinaya meel kuma kulmi karaan mar keliyana ma wada maqnaan karaan haddii shirki joogo meeshii maxaa ka maqan tawxiid haddii tawxiid joogo meeshii maxaa ka maqan shirki marka waxa weye qaacidadaas waxay kudhisantahay buu leeyahy annafy walisbaat waxaa soo gelaysa maalan taxayil iyo taxriimka oo shay xaaraama qofkii xalaaleeyey ama shay xaaraama qofkii xalaaleeyey waxa weeye dee qul isbaabkaasu gelaya oo qofkii anfiyey maa axallahu allah wixii ilaahay xalaaleeyey qofkii diidey muxuu sugay wixii ilaahay subxana wa tacaala xarrimay de wixii ilaahay subxana wa tacaala xarrimay ya wixii ilaahay xarrimay qofkii xalaaleeyey waa nafyi soo ma wixii ilaahay xarrimay qofkii xalaaleeyey muxuu sugay ya wixii ilaahay xalaaleeyey inuu maxay ka dhigo hawka marka waxa weeye nafyi isbaat bay meeshaas ku jira waa qaacido muhima qofkii colaadiyey dadkii ahlu tawxiidka ee mu'miniinta xaqa ku socday ya oo mushrikiintii iyo dadkii gaalada ah soo dhowaysanaya muxuu qofkaasi anfiyey wixii ilaahay sugay soo mahade wuxuuna sugay wixii ilaahay anfiyey waa ilaahay muxuu amray bimuwaalaati muminiin muminiinta in muwaala iyo la xidhiidhiyo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala amray muxuuna nahiyey oo reebay muwaalaat almushrikiin marka qaacidadaas waa qaacide muhima wuxuu leeyahay waxaan soo dhaafno dhan waxay ku dhisan yihiin annafy walisbaat marka hawadooday raaceen iyo wixii mala ah wixii ilaahay la yimina ee rusul la timina way diideen wey almas'alaة الkhamisata caشharaةa اctidaaruhum can qabuuli اlxaqi bicudrin baaطilin ictidaaruhum cudurdaarashadooda can qabuuli اlxaqi xaqa aqbalitaankiisa ay ka cudurdaartaan bicudrin baail cudurdaar baailan ay kaga cudurdaaranayaan waxyaabaha lagu yaqaana waxa weeyaan inay cudurdaar cudurdaarasho aan macno lahayn ay kaga hor imanayaan xaqa aqbalitaankiisa xaqi bay ku cudurdaaranaya lakin waxay ku cudurdaarteen wax macquula maaha oo masaladaas marka maxay tahay waa ictidaaruhum can itibaaci maa ictidaaruhum cudurdaarashadooda weeye can itibaaci maa shay raacitaankii ay ka cudurdaartaan aataahum اllahu alla subxaanaه wa tacaala ula yimi bicadami اlfahmi fahan la'aan ay ku cudurdaartaan wadalika qowlihi tacaala qowlka alla weeye waqaaluu ay yidhaahdeen quluubunaa laabaayagu gulfun waa qolof weeye ka geli maaya iyo ka qowlihi tacaala qowlka alle yaa shucaybu maa nafqaw kaiira mima taquul yaa shucaybu shucaybow maa nafqaw fahmi mayno kaiiran in badan oo mima iladii kii ka mida taquulu aad ku hadlayso faakdabahum اllahu alla subxaanaه wa tacaala waa ku beeniyey akdabahu ay akhbara anahu jaءa bilkadib ama jacalahu kaadiban oo ka warramay inay been la yimaadeen waa ku beeniye waxa ay la yimaadeen wa bayana wuxuu caddeeyey ana dalika arrinkaasoo cadalfahmiga ahy bisababi طabci daboolitaan sababteed weeye calaa quluubihim laabahooda korkii la daboolay waina atabca daboolkaas iyo shaambadaasna bisababi kufrihim gaalnimadooda sababtii bay ahaatay nimankani waxay ku cudurdaarteen xaqa aqbalitaankiisa inaanay fahmayn bay ku cudurdaarteen oo markii loogu yeedhay islaamnimo ee waxay yidhahdeen quluubunaa gulfun gulfuntu markaa laba macnaa ku jira gulfun jamcu aklaf in laga dhigo jamcu aklaf oo marka ay leeyihiin waa meel dahaadhan oo dabool baa saaran oo waxbana geli maayaan waa meel xidhan wa qaaluu quluubunaa fii akinatin mima tadcuuna ilayh wa fii aadaanina waqrun wa min baynina wa baynika xijaab ama in layahaa gulfun jamcu hilaafin khilaafin oo markaa la leeyahay waxaa weeyaan waa galal waa galal iyo weel ama saasoo kale gal ahoo yaani cilmi ku jiro marka way buuxdaa quluubti marka waa daf oo halkan bay taagan tahay cilmigay ka buuxdaa markaa meel kaa bannaana meel wax lagu shuba kaa bannaan way buuxdaa hore cilmigu buuxsatay marka wax dan aanu ka leenahay haddan in wax naloo sheego ma jirto in wax naloo sheego ma baahnin waasay sheeganayaan taas ba alle subxaana wa tacaala ka warramadoo xaqa diditaankiisa waxay cuurdaar ka dhigayaan inaanay fahmaynin oo waxay leeyiin meesha qalbigu waa buuxaa oo cilmi hore uga buuxsamay meel ma bannaana ama waa xidhan yahay waxba geliba maayaan waxba geli maayaan oo qalbigayga wax geli kara ma jiran saas ku hadleen laakiin ilaahay subxaana wa tacala in arrintaa ku- waa waa ku beeniyey warka ay sheegeen laakiin wuxuu addeeyey sababta oo dahaadh baa qalbiga ka saaran dahaadhkaas sababtiisuna waa gaalnimada ay la yimaadeen iyo kufriga iyo xuma ay ku jiraan weeyaan cilladu waa halkaas oo ilaahay wuxuu leeyay bal lacanahum allahu bikufrihim faqaliilan maa yu'minuun ilaahay wuu nacdalay bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimaday la yimaadeen sababteed falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay iisheen xagga ka iisheen ayaa alla subxaana wa tacaala sii iiliyey sii fogeeyey waaya ee, aayaadku way fara badan yihiin tilmaamaya nimankan waxaanay ku hadleen sax maahee oo qalbigoodu ma xidhno qalbigoodu waa furan yahaye qalbi qalbi dhintay weeyaan oo qalbigaan fayoobayn oo dunuubta iyo macaasida iyo kufriga waxay ku jiraan sababtii ayaa qalbigu la madoobaaday mar haddii qalbigu madoobaadeen waxba geli maayaan qalbiga فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل نبي الله شعيب وأفصح الأنبياء لأنبياء ذلك فسح سنة قاركود بأولنشنا وخطيب الأنبياء أنبياء خطيب كودي فصاحب عدكي سوادعا أيوة يقول يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فهمينه وحبضنا تكون هدليسو وإنا نقول أنا ذاك وحان كو أرقنا فينا دحضا إذا حالت كسوكان تايس ضعيفة ما نكو أرقنا متبطل ولولا رهطك جماعة الهدان موجودة هين لرجمناك لك عن كودي اللهين وما أنت أدوك مهد علينا عندنا كتيدنا بعزيز مت قيمة يا شرف كل أكتيد متي ساسي وهذا فكوي فهمي هذا شعيب